idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan ilhaan cumar oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada ee gobolka minnesota ayaa kulan baroordiiqa oo ay soo qabanqaabisay looguna duceynayay dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxii maalintii sabtida ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay xaafadda laga soo doorto ee magaalada minneabolis oo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee gobolka minnesota degan warbixintaasi waxaa goor dhoweyd magaalada minneabolis ka soo diray waryaheena maxamuud mascade kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay keith allison oo ah mudane ka tirsan golaha koongareeska ee dalkan maraykanka lagana doorto gobolka minnesota xubno ka tirsan aqalka wakiilada ee gobolka duqa magaalada minneabolis betsy hagis bulshada soomaaliyeed iyo bulshooyinka kale ee reer minnesota qaraxii sabtida oo ay ku dhinteen ku dhowaad saddex boqol oo qof tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen ayaa gobolka minnesota si dhow looga dareemay kadib markii la xaqiijiyey in dadkaasi uu ku jiray axmed ciyo oo ka mid ahaa jaaliyadda soomaaliyeed ee muddada degganaa gobolka minnesota oo saacado uun joogay magaalada muqdisho markii uu ku dhintay qaraxaasi mas-uuliyiintii iyo bulshadii goobta isugu timid ayaa waxaay si kulu cambaariyeen qaraxii sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho waxaana xildhibaan ilhaan cumar oo la hadlaysay v o a ay sheegtay in ay la murugoonayso guud ahaanba ummadda soomaaliyeed gaar ahaana dadkii ay masiibada qaraxu saamaysay ilaan ayaa sheegtay in bulshada soomaaliyeed looga baahan yahay inay dhiirigeliyaan dadka adeegayaasha ee gacan siinaya shacabka ay waxyeeladu soo gaartay islamarkaana qurba joogtu ay taakuleeyaan dadka dhibku soo gaaray
maanta shaqada noo taalo waxa waaye in aan dadka shaqada haayo dhiirigelinno in annagane aan ka fikirno sidii dadka aan dadka dhibaataysan iyo waddanka aan u taakulayn lahayn qof kasta meesha uu joogo wixii tabarur ah uu leeyahay in uu gacan ka geysto gargaarka loo baahan yahay soomaaliya in la gaarsiiyo ilaan ayaa xustay inay ka shaqaynayso sidii dhaqso loogu gurman lahaa soomaaliya iyadoo adeegsanaysa dowladda maraykanka aniga waxaan ka shaqaynayaa oo aan ku dadaalayaa in dowladda maraykanka iyo dowladaha kaleeto oo xiriirka aan la leeyahay in aan ku dhiirigeliyo oo aan ku adkeeyo in soomaaliya ay wax weyn ka qabtaan oo taakulo ay siiyaan sida walaalaheen turkiya oo kaleete ay soomaaliya u taakulaynayso waxaan rabaa inta inaan uga mahad celiyo madaxweynaha turki iyo dadka reer turki sida bini'aadamnimada ah sida walaaltinimada ah ay soomaalida ugu soo gurmeen mas-uuliyiinta goobta ka hadasha ayaa waxaa ka mid ahaa keith allison oo gobolka minnesota u matala aqalka koongareeska ee maraykanka mister allison oo la hadlayey dadkii isugu soo baxay xarunta brian koley xaafadda siidar ayaa yidhi in kastoo aan rumaysan nahay haddii aan muslimiin nahay in qof kasta uu geeriyoonayo haddana dadkii faraha badnaa ee lagu laayay qaraxii murugada lahaa ee ka dhacay magaalada muqdisho waxa uu ahaa mid aan aad uga xumaanay keith allison ayaa sheegay in kuwii ka dambeeyey qaraxa ay ujeeddadoodu ahayd inay bulshada cabsi ku beeraan balse ay muhiim tahay inaan fursad loo siin in laga cabsado falalkooda argagixisanimo Somalia is doing better than ever and these people can't stand it.
Soomaaliya si aad ah ayay uga wanaagsan tahay sidii ay ahaan jirtay dadkaasina ma arki karaan horumarkaas ay Soomaaliya gaarayso haa ma arki karaan sidaa darteed waxa uu falceliskoodu noqdaa nacayb iyo rabshado oo ah waxa keliya oo ay garanayaan marka waxaan ilaahay ka baryayaa in falceliskeennu uu noqdo isjacayl iyo midnimo waxaan ilaahay uga baryayaa dadka ku geeriyooday qaraxii murugada lahaa inuu naxariistiisa siiyo keith allison ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in dadka soomaaliyeed ay ka soo kabsan doonaan dhibaatooyinkii soo gaaray sida ay horeba uga soo kabsadeen colaadihii iyo abaarihii xanuunka badnaa ee soo maray master allison ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay yihiin dad adkaysi badan oo qaraxyaduna aanay niyad jebin balse loo baahan yahay in laga sheekeeyo wanaagga badan iyo horumarka ay dadka soomaaliyeed sameeyaan
sheega sheekooyinka soomaaliya muddo sannado ah wax burcadbadeednimo ah kama dhicin xeebaha soomaaliya dadka u sheega taas sheega in dadku ay soomaaliya ku ganacsadaan in dadku ay carruurta waxbaraan in dadku ay dugsiyada waxbarashada aadaan in dadku ay wax ku beeranayaan soomaaliya marka laga yimaado caqabadaha dalka ka jira sheega sheekooyinkaas ha oggolaanina in ay sheekadu noqoto qarax kale sheekadu ha noqoto haa qarax ayaa dhacay laakiin waan ka gudubnay qaraxii dhacay waanan ka kabsannay sheekadu sidaa ha noqoto insha allah jaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa bilaabay dadaallo isdhinac socda oo ujeeddadoodu ay tahay in loogu gurmado dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho maxamuud mascade v o a minnesota